bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waxaa aan aada iyo aad ugu faraxsannahay maanta inaanu nimaadno caasimadda gobolka mudug ee gaalkacyo oo muddadan u dambeysay runtii iska howleysnayd oo shidooyin iyo shaqaaqooyin dagaal ay ka jireen waxaan u nimid oo nuugu muhiimsan waxay ahayd in magaaladan ay hesho xasilooni iyo nabadgelyo colaadaas ee soo noqnoqotayna loo helo xal waara oo ummaddaasi ay kuna kala xasilaan kuna wada deganaadaan ujeedada u weyn oo animid waxaa weeye oo filayno madax kalena inay timaado ama ha noqdaan dowlad goboleedyada ama ha noqdaan madaxdii federaalka qaarkeed laysu imaanayaan waxaa weeye in dhibtan soo laalaabanaysay aan isku dayno inaanu xal waare laga gaaro dadku waxay u baahan yihiin nabadgelyo waxay u baahan yihiin horumar waxay u baahan yihiin noloshooda inay si nabadgelyaa ku maaraystaan dadku inay nabad ku seexdaan nabad kusoo toosaan dowladnimada aasaaskeeda weeye arrintaa u muhiimsan u nimi taa weeye ilaah waxaan rajeynaynaa inuu nagu guulooyo nagu guulooyo arrintaa iyada ah dalka runtii waxaa sidoo kale ka jira abaar ba-an runtii waa laba waxyaaboodoo ilaahay laga magan galo weeya dee abaar iyo colaad markay isku darsamaan dhibtu waa ay sii badanaysaayo waa ay waa ay kasii daran tahay dhanka kale marka ilaahay waxaan ka rajeynaynaa ummaddan inuu qaboojiyo oo umaddan khayr qaba oo dadku runta aad ba u dhiban yihiine ay dhibtaa kaga raystaan oo ay ilaahay inuu siiyo ayaan ilaahay ka rajeyneynaa colaadda waxun baan ka tari karaa laakiin de abaarta ilaahay awooddiisa weeye oo isaga ayaa waxa dadka ay u baahan yihiin isaga gaarsiin kara marka fursad anoo ka faaidaysanaya waxaa raba sidoo kale dabcan dadkii intii dhimata allah naxariisto inta dhaawacaana ilaahay hau boogaday oo ha siiyo caafimaad deg dega waxaa rabaa marka inaan dadka soomaaliyeed iyo dadka reer puntland gaar ahaan ama ha noqoto qurba joog ama ha noqoto ganacsato ama ha noqoto culumo in dadkan abaartu ay saameysay ee dhibtooday inay u gurmadaan inay u istaagaan in annagu xukuumad ahaan laftiga iyagu aanu hawshaas insha allah waxaan rajeynaynaa in wixii aanu ka qaban karno aan ka qabanno ama ha noqoto dadkaas in la gaarsiiyo biyo iyo wixii kaloo awoodahoo dhaqaale ama cunto ha noqoto laakiin de awoodda dowladdu waa iska yartaa mar walba marka waxaan rajeynaynaa ambiilkan u jeedinayaa waxaa weeye beesha caalamka hay-adaha deeqta bixiya iyo dadka puntland meel walbay joogaanba in waktigaa xun oo dhibta badan ee jirta in dadkaasi dadkeenna dhibaataysan loo gargaaro loo istaago meel walba aan joognana aanu nu xamaas qabsano oo isku dayno inaanu hawsha iyada ahy wixii aanu ka qaban karno aan ka qaban insha allah guriga khayr baan rajeynayaa nabad baan u rajeynayaa dad gaalkacyo iyo iyo puntland oo dhan dhanka kale ilahi waxaan ka rajeynaynaa inuu ummaddan soo qaboojiyo oo uuna siiyo roob iyo mudda khayr qaba aad iyaad waa mahadsantii